hadhaca degmooyinka hodan iyo walwadaag oo qaarkood dadkii ku sugnaa ay kaloora ka barakaceen iyadoo dad farkutiris ahaan ah la tilmaamaya in dhaawacyay dhimasho ay ka soo gaareen qaar ka mid a saraakiisha gurmadka gaadiidka ambalaaska oo aynu xiriir la sameynay caawa ayaa inoo sheegay in ay wadaan weli howlo ay markaasi ku tirokoobayaan dhaawacyada kala duwan ay ka qaadeen goobaha duqaymaha ay ka dhaceen abbaara xilli maqhribeedkii iyo wakhtigii ka dambeeyey ee fiidnimo taa oo lagu warramaya in la gaarsiiye xisbitaalle ay ka mid yihiin xisbitaalka dayniile ee gudaha magaalada muqdisho iyadoo dhaawacyadaana ay yihiin gebi ahaantoodba dad rayid ah